asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada oo xubintayna murtada maanta xubintayna murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtada maanta ee aan inta badan haddii eebba idmahayo ku falanqayno sheekooyinka farada badan ee bulshada soomaaliyeed muhiimka u ah ama dadka wax un in loo sheego wax xigmadaysan muhiimka u ah sheekadan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sidaad og tihiinba ee dhegaystayaal soomaalidu dee waa tii jacgalbeedsatay waa dhexdeera waa tii dayrka jebisay waa tii kala qaxday waagii hore soomaalidu ma ayna ahayn mid qaxda tu tahriibta tu yaacda markii laga reebo sayid maxamed xilligiisii oo laga yaabo dadaan badnayn oo ka mid ahaa beelihii uu sasabtay ama dadyawgii uu ingiriisku sasabtay ama talyaanigu sasabtay inay tageen meelo yar oo sida ingiriiska iyo meelo kaleentaa waana xilligii sayid maxamed oo la dhihi karo waa boqolguuradeydii ayaan ku jirnaa xilliyadaas wixii ka horreeyey soomaalidu dhaqan uma lahayn inay intay dalkeeda ka salkacdo ay ummado kaloo ajnebi ah u gasho mana ahayn dhaqamada soomaalida inta la dalanbaabiyo in ummado kaleento diifta iyo diihaalka lagula dhaco sidaa ay maanta tahay lagaba yaabo intaad aragto qof weyn oo waalid sheeganhaya oo gurigiisii intuu iibiyey gabadhiisii tahriib u dirhaya oo inan aho gashaanti ah inaad aragto ayaa macquul hadda u fiirso hadda waa gabadhii la dhihi jiray mahmaahda lahayd qaaliga ah ee looga jeeday gabdhuhu inay weligood xafidnaadaan waa gabadhii loogu mahmaahay ama gacan rageed ha ku jirto ama god ha kaaga jirto waa gabadhii layidhi weligaa bannaan ha kaga tegin ujeeddadu waxay ahayd mahmaada dadka qaar baa khalad ka fahmay waxay ahayd weligeed gabadhu ha xafidnaato sharaf ahaan karaama ahaan dad ahaan intaba ha u xafidnaato oo kii ragahayo mas-uul ha ka ahaado mas-uuliyaddeedana ha la ilaaliyo ilaan si ay garab jilicda ay tahay ayna ugu liicin howlo fara badan ayaa looga jeeda gabdhihii mahmaada noocaasa lahaa ayaa waxaa loo bixiyey waxyaalo kale intaga hooyadii aabbihii ay guriga ay deganaayeen ku dhaleen gadaan inay dhahaan aabbo orod inoo tahriib bal meelaha yurub baa lalahaa gabdhuhu lacag badan bay ka gooyaan oo waxyaalo kale iyo howla aynaa shaqo ku lahayn baa ka shaqeeye halkaa inoo aad oo gabadhaasu ay diihaal fara badan iyo maaragtay kufkuf kacaakuf iyo jiitan iyo maaragtay xaraftan iyo hoog iyo ba iyo waxaynaa shaqo ku lahayn ay sii marto amaba lagu dhaho magafaa lix bilood meel ku haystay ama laba sano meel ku haystay ama south suudan baa kuwa dheerdheer oo aad mooddo sawarada geed laga gooyey ay haysteen iyo waxyaalo la mid howlaha farada badan ee gabdhaha soomaaliyeed ku dhacay waagii hore iyo ummadda soomaaliyeed midnaba ma aynan qabin aqoonna uma lahayn rag fara badan oo qurba jooga ayaa waxay arkeen carruurihii oo dhaqaaqay iyo haweenkii oo ka sii horreeyey markaasay maalinkii dambe masaajid isugu imaadeen waxay dhaheen aan ducaysano nimanyow dhib fara badan baa ina haystee bal aan ducaysano xagga qoysaskiiyo carruurtii dhibaata inaga haysato waddamadan aan u soo doollay way ina qarribeyn bal aan ducaysan raggii isaga ahaa ee meesha yidhi aan ducaysana isugu yimin ayaa haddii ilaahay idmahayo waxaa layidhi bal kaca oo aan ducaysana intaan istaagna inagoo taagan aan ilaahay barino markii la wada kacay yaa nin baa fadhigii ku hadha oo fadhigii ka kici waayey fadhigiibuu ku hadhay markaasay nimankii dhammaa intay ku jeesteen ninkii iyo waxay dhaheen waryaaye inteenna kale unbaa xagga carruurtii haweenku inaga waxaysmeen ninkan aan ku jees waryaa war adaa islaan raalliyihii carruur fiican leh bal noo ducee markaasuu yidhi waa niman warla-aana moogtahay ninkaa kici waaye waxay u qaateen in heerkiisa aan wax dhibu ka jirin oo isaga uusa duco uga baahnayn xagga ma ducaa laga dhergaa lagamama dherge markaasuu yidhi war xalib ilowyaha iga garaacday islaantuyo waan kicilaahibi balaa idinku dhacday noo duceediina laynine xalibay labada low islaamtu iga garaacdo waan kicilaa sheekadanna waa sheeko ina tusinaysa soomaalida dhooftay ee dibadaha aaday iyo qoysnimadii dhibka kala haysta mahmaada maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi shimbir intaad baalka haysaad xukuntaa shimbir intaad baalka haysaad xukuntaa